dhegeystayaal mar kale waa barnaamijkii caweyska washington caawana waxaa barnaamijka marti iigu ah cabdiweli cumar cabdulle oo ah jilaa iyo heesa cabdiweli waxa uu actar amaba jilaa ka yahay filimka taxanaha ah ee la yidhaahda habboon waxa uu barnaamijkan caweyska washington ee caawa nagula wadaagayaa cabdiweli hiwaayadiisa xagga fanka iyo sidoo kale jilista filimada weli kusoo dhawow barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a
horta baay waa maasan tahay horta sideeda banaanba markaan aragtay xoogo daadda hadda aan joogo aan ka yaraay waxaan jeclaay inaan maaragtay wax jirista sameeyo sidoo kaleetana fanka aan maaragtay ku jiro mar aan addis ababa joognay oo aan dhigan jiray bahalkan soomaalida u taqaana karatee adduunkana u yaqaana taekwondo waxaa jirtay taekwondoga marka karateega waa difaaci nafsi marna waxa waaye waxaa qaab oo waxa ku jirto habjilista iyo macnaha sida wax loo sameeyo filimada actionka ah oo kaleeto in qofka lagu baro filimadii actionka ahaay waan kasoo gudubnay filin jaceylaan sameynay annagoo xagga joognaa oo waad dareemi kartaa yacni aanan horumarsanayn laakiin filim ahaan xoogo aada u fiican waan kasoo gudubnay jaceyl malacag baa la dhahaa waxaan sameynay labada kun iyo kow iyo tobankii marka inkastoo tabarteena iska yareed oo dad dhalinyaro oo markaas bilow ah haddana qurba jooga aan ahayn waan dadaalnay ilaa iyo intay tabarteena nala gaarayso markaas markii loo fiiriyana wax fiican oo waktiga maaragtay la joogay oo la taagnaay wax oo u dhigmay ahaayeen wax macquul ah marka yaa yaa filinkaasi isku dubariday oo in la sameeyo ka dambeeyey horta aniga jilista waxaa maaragtay ii weheliso waa qora filimada inkastoo aanan ku badnayn laakiin waa qora filimada waana director gareeyaa oo hawsha maaragtay inta badan aniga iyo tiamka markaas aan isla shaqaynin oo dhalinyarada ahay nin walba wuxuu qaban karuu qabanayay oo ma jirin combany iyo maanan ahayn mana ahayn maxaa la yidhaahdaa qolo weyn oo lacag haysato ama wax fangarey karta ma ahayn laakiin dhalinyaro isku tagtay oo iscaawinaysa ahayn oo nin walba wixii uu ka gaaro ama wixii ta uu awoodo ama shaqadiisa ay tahay uu qaban kara aan ku qabanay marka marka ujeeddada xilligaas ma waxay ahayd inaad lacag ka samaysaan mise hiwaayada idinka ahayd oo waxaad tijaabinayseen halka ay tabartiinu la eg tahay iyo waxaad qaban kartaan
horta xilligaas ma jirin fikirka ah oo hadda sida hadda social media youtube-ki iyo lacag laga sameynaayo inay jirtana ma aqaan laakiin soomaalida dhankeeda ma soo gaarsiisnayn in xilligaas youtube ama lacag laga sameynaayo waaqic kaleeto oo shaleemo laga daarayo aan lacag ka sameyn karnana nooma muuqan laakiin waxay naga ahayd maxaa la yiraahdaa keliya waxa oo hobbiga nagu jiro ama waxa aan rabnaa annaga inaan soo gudbino inaan sameyn karno isku daygeeda inaan isku dayno
waa garta waa laga soo gudbay dhawaanahanna waxaa jiray filin aada kolley bulshada soomaalida gaar ahaan da-yarta caan dhexdeed uga noqday oo aad actar ka tahay ama jilaa aad ka tahay ama actarka koowaad jilaaga koowaad waxaasoo dhan waxaan ugala dan leeyahay inaan bal dadka u jilciyo oon fahansiiyo ha bal filinkaas haddaad nooga dhacda isagana
filinka wuxuu ahaa filin oo taxana ah soomaalida musalsal u taqaanaa oo soomaali ah oo markii ugu horeysay markii ugu horeysana ma dhihi kara lakiin laakiin filimo waa jireen taxano soomaali hore loo sameeyey laakiin filinka ugu saameynta badnaay oo wuxuu noqday waayahan dambe soomaalida filimada ay sameyso ugu saameynta badnaay bulshada soomaalidana kusoo jeediyey in la sameyn karo filimo oo heer caalami ah ama filimo horumarsan oo dadkana wacyigooda lagu wacyigeli karo laguna bedeli karo in ay dadkii indhahooda kusoo jeedistay kusoo jeediyey filimkan uu ahay saameyntiisuuna lahay filimka habboon waxaa soo saartay shirkadda astaan oo lahayd fikirka iyo hawsheeda aniga waxaan ka ahay keliya waxaan kamid ahay actarada filimka actarka filimkana waa ahay laakiin dadka waxaan la mid ahay jilaayaasha ah laakiin waxaan kaga duunaa xoogaho intii lasoo waday muddo sanaday fikirka lasoo waday tiamka astaan in uu filim noocaasa la sameeyo oo wakti badan qaatay waxaan isdhihi kara qiyaas aan aniga saddex sano ka hor meelahaas waa sii ogaay in wax noocaan la sameyn doono oo tiamka aadan saaxiibo u ahayn marka riyadaasna waa laga dhabeeyey marka dambe ayadoo fikri marka hore ahayd marka dambe waa la qoray haddana marka dambe waxay isku bedeshay in filim laga dhigo oo la sameeyo oo filim taxana noqdo marka wakti badanay qaadatay waa gartay marka filinkaas aad actarka ka ahayd maxaa lagugu xushay inaad actar ka noqoto ma inaad jiliinka ku fiican tahay ma inaad tahay nin haaneed qurxoon lahoo ragga kale kasoo jiidasho badan micnihii maxaa keenay in adi lagu xusho inaad noqoto ilan actarka koobaad macnaha qayb walba oo filimka kamid a inta badan wuu ku jiraa maxaa lagugu xushay horta sideedaba markii oo filimada actarada la xulanaayo ama tirishooyinka badanaa dadka way iska dhahaan quruxa lagu xushaa laakiin badanaa aniga ahaan ma aaminsan in qurux lagu xusho keliya qofkan inuu yacni doorka laga rabo tusaale ahaan maanta adiga qof saxafiyada tahay markii la rabo qof saxafi ah doorka waxaa la dhihi karaa waa kasoo bixi kartaa oo ku fiican tahay marka aniga waxaan aaminsanahay un in la ii xushay inaan horta wax marka koowaad wix aan u haayo dareen aan u haayo oo waxaan aysan iga ahayn lacag ka raadi ama maxaa la yiraahdaa wax ku bedela inaysan iga ahayn oo aan waxaan wax aan jeclahay aniga ah oo anoo shaqooyin kala haysto shaqaysto haddana fildigan aan ku dhex jiro oo maaragtay rabitaankayga aan ku samaynayo iyo in maaragtay waxaan oo kolley waxba directorka iyo qoraaga filimka iyo waxaan waxaan ula ekaaday characterkay u baahnaayeen inaan buuxin karo kolley hadda character oo shactiro oo kaleeta haddii loo baahnaa lahay aniga kama buuxin karo oo kama soo bixi karo comedian ma noqon karo waya tusaale marka characterkii filimka loo baahnaa inaan yacni ahaan dabeecadayga ama wax un kasoo shabeeyan ama aan keeni kara in lai arkay saasna laigu xushay waayahay waxaan rabaa bal inaad qayb yar oo ka mid a qaybihii aad jishay oo filimka ku jiray inaad nala wadaagto waxaa ka mid ahay haddaan hadda kuu sheego maraan maamadii aniga isku haysanay arrimaha habboon oo kaleeto oo aan leeyahay waxaa ka mid ahayd hooyo aniga waxaan u baahanahay inaan guursado gabar aan aqaano asalkeeda iyo meeshay ka timid si aan u dhalno ubad la yaqaano gabadhaasna waxaan xushay habboon iyo mar kale waxaa jirta oo laleeyahay oo kaleeto habboon ka har arrimaheeda aan dhahayo marnaba ma laga yaabo inaan maaragtay habboon arrimaheeda ka haro iyo raadinteeda intay ehelkeeda ka helaysana waa garab taagnaanayaa booskii oo aaba ducaalo ka baxani waxaan ballan qaaday inaan garabkeeda istaagnaan doono booska oo aaba ka baxan inaan buuxin doono inta ay ehelkeeda ka helayso maxaa fariinta uu gudbinayo ee la rabay in la faafiyo dadka la gaarsiiyo daawada maxay ahayd
fariimo badan oo horta gudbinayo filimka oo character walba fariin oo kaabilsanayo laakiin muhiimiyadda ugu weyn waxay ahayd in gabar faamil ahaan lasoo helay la dareensiiyey inay reerka ka mid tahay markii guurka arrintiisa la gaaro aniga iyadana aan maaragtay anigoo guriga reerka ka mid ah aan isjeclaanay oo jaamacad ka soo laabtay oo aan inaan guursado damcay oo lay dhahay gabadhan reerkeeda lama yaqaano ma guursan kartid ee hooyaday leedahay waxay iska ilowday labaatan sano qofkii ay soo korinaysay oo ay kusoo tiiri tacabeeshay waxbarasho iyo nolol walba ay u samaysay haddana inay uquuri weyse wiilkeeda inuu guursado ayadoo yacni ka cararayso heebteeda lama yaqaana marka heeb sooca waa la dhihi karaa oo in midabta koorka ama heeb sooca oo guurka ku saabsan iyo dhaqanka soomaalida waxyaaba badan oo waxaa jira oo wacyigelin uga baahnaa kaaratiro badan oo yar haddii la dhashay oo kaleeto oo balwood isticmaalo ma shaqaysta ahaa matalaayey oo anigana aan nin shaqaysto wax soo barta aan ahay yacni farqiyada u dhexeeya labadaas qofood kaaratiro kalaa ku jiray marka laakiin muhiimiyadda ugu weyn waxay ahayd heebsooca in gabadhaas labaatan sana lasoo koriyey oo reerka ka mid ahayd markii arrinta guur ay imaaday soomaalida inaysan yani tixgelinin labaatan sano qofkan idinkula soo noola idinka mid ahay haddana in la dhahayo markaas loo sheega la dhaho anaga kuma dhalin ama reerkeeda ma naqaano oo saas lagu heebsoocay culeyskii labaatanka sano laga soo marayna aan la fiirinaynin in guurkii loo quuri waayo marka marka haddii haddii haddii habboon ay tahay qof lasoo helay dabcan marka dagaalada ay dhaceen oo kale waxaa jirta caruur yaryar oo meelaha looga tegay oo micnihii sidee heybteeda lagu gartay ilan ilmo yaroo meel laga soo helay mise in lasoo helay oo aan la garanayn ciddii dhashay ayay ahayd ujeedada oo ah dadka noocaas oo kalea in guurka aan xaq loo siinin
of course xiliyadii oo dagaaladii ku saabsanaa in habboon lasoo hela iyadoo yar markii reerkeedii ayadiin waxay ku kala dhumeen ayadoo meel boosteejo baabuur laga raacayo hubiyaal soo dhacayaan hooyadii oo gaariga saaran ayadoo dhulka taagan oo loo soo dhiibayo ninka darawalka gaariga la cararayo sidii ku kala waanaan aabaheya oo asagoo noo raadina gaari oo nagu qaxiyo uu jidka kusoo arkaya ayada sidii ku keenayo kolley waana qiyaasi kartaa xilligii burburka ahaa dhibaatadii lasoo maray ma jirin baafin oo xilli casri ah lama joogin gabadhii sidii reerka uga mid aheyd markii dambena waxay markii ogaatay in uu reer ahaan inaysan annaga naga tirsaneen ay ogaatay waxay bilowday inay reerkeeda raadiso reerkeedii markay raadiso ilaa iyo markii dambe t v-ga ay ka baahayso weli xitaa magacii oo reerkeedii ku yaqaanin maahina magac kaleeto faamilkeeda u bixiyey ee wadatay adiga marka dambe t v-ga markii ka baahayso reerkeedii wiil la dhashay iyo reerkia la helaya d n a laga qaadaa sidaasaynu ku yeelanayaan faamilahaan isku ogaanaya waa gartay marka marka nuxurka guud waxa uu yahay in dadka soomaalida markay noqoto xagga guurka inay yihiin kuwo aad ugu ad adag oo micnihii xaqi qofka u lahaa waxaa seejinaya ficil celinta ficil celinta bulshada ka imaanaysa iyo hebel heblaayo guursada ama heblaayo hebel ay guursata waxyaaba noocaasa aada u weyn oraahda ay dhahaan oo kaleeto waxaad waxaad taqaanid guurso aad waxaad taqaanid dhashida waa garta waa garta dhinaca suugaantana aad baa isugu fiican tihiin fanka waxa waaye waayaa jirtay oo aan iska heheesi jiray laakiin ma dhihi kara aniga fanaana ahay mar waxaa jirtay aan dhowr heesood qaaday inkastoo lixdii sano u dambeysay oo arrimaha fanka iyo heesaha aanan u badnayn bal qaar nala wadaa kuwaasna hal heeso waxaan soo qabanayaa oo dadka aad in badan igu yaqaanaan oo maanta haddaan hadda dhaho dad badanoo xitaa igu aqoonin filimkii iyo heesta xitaa oo waayigii dambe soo baxday oo laigu ogaaday waxaa waaya hees koruqaad jaceelkeena la dhaho maxay u dhaceysay kaad doortay dumarko ku yibey noloshe kalsooni igeliso koruqaad jacaylkeenna heestaasay ahayd hees jeceel ay ahayd oo dadka ay aada u jeclaayeen xiliyadii oo labada kun iyo labaiyo tobankii iyo saddex iyo tobankii heestaas aad ugu soo baxday oo daafaha soomaalida ilaa iyo meelaha ay degaan aada looga dhegeysan jiray heesta anaa qaadayo oo hees waxa waaye youtube ku jirta caadi ah koruqaad jaceelkeena la dhahaa
waa gartay kolleyba qofka intuusan hees qaadin ama uusan ku dhiiranin inuu hees qaado waxaa dhiiro geliya ama uu ku daydaa heese kaloo horey u jiray oo laga yaabo fanaaniin uu dhegaysanayay uu codkooda ka heli jiray inay ku dhiiriyeen inaad hees qaaddo oo aad isku daydo in weliba lagu laxameeyo oo aad la baahiyo maxaa kugu dhiiriyey fanaankee kugu dhiiriyay ama fanaaniintee
horta fanku waa laba nuuc qof waxaa jiro la dhaho tusaale ahaan ana hadda fanaaniintan taageero waxaa ka mid a xasan aadi samatar oo kale jubbo oo kale waan taageeraa laakiin zulfa waa dhegeystaa hesiisu aadaan u jeclahay haddana dad nooxaa jirto fanaaniinta ay taageeraan ee codkoodana yeeshaan ama fankoodii aan laga dhex dareemaa dadna wixii fanaaniintii waa taageerayaan laakiin meelna raad ugama laha ani marka waxa waaye samater waa jeclahay oo waa taageeraa duba waan dhegeystaa waa jeclahay waa taageeraa zulfa sidoo kale hadda laakiin ma ihi fanaan oo maanta dadkaas ama ka agdhow ama lagu soo raad ahaan xitaa lagu tirin karo laakiin fan ahaan anaa fanka iyo iska jeclahay oo hobigeygu ahay jeceylan u qabay waa iska waana dhowr dhowr hiisoodan qaaday laakiin waayihii dambe waa waxbarasho iyo waxaan ku mashquulay waan ka haraybo
waayahay bal heesaha xasan aadan kuwa ku soo jiita mid noogu dhufo
dawooy dawa caafimaadey darmaan qurux lagu mariimaay dareenka nafteeda
daway dawa caafimaadey darmaan qurux lagu mariimaay dareenka naftayda kiciya daway dawa caafimaade darmaan qurux lagu mariimaay darinka naftayda kiciya deegan baxday ubax dilaacay aan damqashada alkacalka darta u haraagana deegan baxday ubax dilaacay damqashada alkacalka darta u haraagana maxaa gabalkoodam yidhi dadkoo seexday guura galay maxay dirqi igu ahay danteena inaanu kacun wuxuu gaaligu badnaa maxaa gabalkoodam yidhi dadkoo seexday guura galay maxay dirqi igu ahay danteena inaanu kacun wuxuu gaaligu badnaa
heestaas iyo heesta kaleo markaan da-da jira shan iyo toban iyo heeso badanaan ka jeclaa xasan samater dhallinyarado dhana jecel oo way iska dhex arkaan malaha waa iska dhex aragtay miya heestaas
wallah iskamana dhex arkina laakiin waa hees iska macaan oo maaragtay xamaasad leh oo dareen leh oo heesaha macaan ku jiro ay kamid tahay qof walba hadda maaragtay oday iyo dhalinyaro iyo nooc walba hadda meel stage haddii xitaa fanaaniinta dhalinyarada ay ka qaadaan xitaa waa adoo waxaas arkaysaa madaxa la raacaayo lugta adoo dheelrimi xitaa fadhiga waa ka dheelaysaa markaan daada jiray shan iyo toban markaan damac ururla soo kacay markaan daada jiray shan iyo toban markaan damac ururla soo kacay dookhayga markaan isaan tegay markaan daada jiray shan iyo toban markaan damac ururla soo kacay markaan markaan daba jiray shan iyo toban markaan damac uu la soo kacay dookhayga markaan musaafirin martayda midaan doorbido dadeedani oo ka beranay martayda midaan doorbido dadeedani oo ka beranay allaga bedayo midaanini
waaya waaya marka ugu dambayntii cabdiweli horta hambalyo eh, wiil yaroo da-yar oo jilaa ah oo filinkan musalsalka ee habboon eh, dad badan ay ku taxan yihiin aktarka koobaadka ah Eh, ugu dambayntii maxaa dhalinyarada ku dhegeysanaysa ama dadka barnaamijkan caweyska caawa kugu dhegeysanaya maxaa aad isleedahay Een.
hakaala hakaala haraan
horta dhammaan waan salaamayaa dhegeystayaasha Eh, qof weyn iyo qof yar eh, intaba waa ixtiraam noogu hayaa waxaan kaloo u sheegayaa in filimada eh, maaragtay aad diiradda loo saaro waxaa jira qisooyin badan oo qarsan yani filimku ma aha jaceyl oo keliya waxaa jiro qisooyin badan eh, dalkeena burburuu soo maray dhibaatuu soo maray sida hadda filimkeena oo kaleeto habboon oo kaleeto dhibaatadii kala kala dhunshanaanta dhibaatadae keentay ah ka mid aheyd in maaragtay bulshadeena ay wax qorto qof walba oo taariikh haaya ama qiso ku dhacda ama qiso haayo qisada jeceyl bis maaha wax nolosha wax walba in wax laga qoro bulshada soomaaliyeed ganacsatada iyo dowladda laftirkeeda waxaan ku waxaan maaragtay ka codsanayaa ama ku dhiirigelinayaa inay filimada xooga saaraan sheekooyinka qisooyinka dhacay ee dhanka dowladdana maaragtay filimada dowladnimada ku saabsan hadda adduunku uu leeyahay shirkado waaweyn oo filmo ama wadamo dadka lagu barayo wadaniyadda iyo daljaceelka iyo dowladnimada ku saabsan in ayadana laga faa'iidaysto oo bulshada maanta waxa keliya ee wax loogu wa- wacyigelin karo ama lagu bedeli karo habdhaqankeeda waxaan nahay bulsho intaasoo sana eh, burbur kusoo jirtay wax badan naga maqan yihiin kala wadamo kusoo kala qaxootiyo ku noqday eh, dhaqamo kala gooniya soo arkay haddana waxaan u baahannahay inaan dhaqankeenii iyo wanaageenii iyo diinteenii suubaneed waxayna faraysay inaan maaragtay ku dhaqanno oo wax walba oo bulshada lagu wacyigeli lahay inaan filimada u marino oo filimada maaragtay ee noqoto meesha bulshada laga bedeli lahay dad jeceyl ha noqoto diin jeceyl iyo dhaqankaba intaba ma jiraan kuwo kale oo khadka kusoo jira ama qorshaha idinkugu jira ood isleedihiin haddana bulshada usoo bandhiga aad u weyn waxaa jiro filim weyn oo qiimo badan iyo fariin weyn xambaarsan Een, aan rajeynayno sanadkan gudihiisa inuu soo baxo filimkaas waxa waaye wuxuu ka hadlaya waa ka duwan yahay filmadii hore loo daawaday ama filimada soomaalida ay daawatay filin qiso weyn ama taariikh weyn ama dhacdo weyn xambaarsan waaye Een, waxaan rajeynaynaa dabayaaqada ama bartamaha sanadkan dhexdiisa ah inuu soo baxo filin waqti badan galay waxaan bilaabeynaa mar dhow insha allah duubistiisa hadduu ilaahay eedmo bulshadana ugu bashaareynaya actarka koowaadna aniga oo ahaa cabdiweli aad baad u mahadsan tahay farxad ayayna ii ahayd inaad caawa marti ku ahayd barnaamijka caweyska washington dhegaystayaal guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkanna intaas ayaan ku soo koobayaa anigoo idinkaga tegaya codka xasan aadan samater iyo heestiisa markaan da'da jiray shan iyo toban intaan mar kale kulmayno waa caashe ibraahim aadan oo idin leh isma dhaafno adegeeda gaariyo barandula tilmaami inkoo damba samee ku hooro guri lamaashayna guri midabka biyada habsiigoodii ishandaynada ka bogano jeedaanada wow dawyo nabadii midabka biyada habsiigoodii shandaynada ka bogano jeedaalada wow dhowyo nabadii cashaqan mudabadan mudabadan bidaashaday riyada jaankigooniseedii gudada deriska kulaahan jiray dabayshiyo dhaxanta dayreed dugsiga tii iga noqolay harwaydaralay adiga tahay harwaydaralay daralay adiga tahay عشقا مدبدا مدبدا إذا شغي رياضة عن كل مشتي ويلي ودابا دارس كولا عندي بابا يشيو انت ضيرت سيدتي هي نبلك الريدر علي الريدر الريدر الريدر Kulankeeni barashada, dhexliyo hadalka.